kuwa nool iyo kuwa dhintay ma cafinaysaan ma cafinaysaan inta dhow iyo inta dheer inta idin dulumtay ma cafinaysaan ma cafinaysaan sheekh maxamed ibraahim kenyaawi oo ka mid ah culammada soomaalida dunida ugu magaca dheer ayaa waxa uu magaalada mombaaso uu soo gaarsiiyey maxaadarada ciwaankeedu yahay caafi walaalka allah ka cafiyee taas oo ay bulsho badan ay u rayaaqeen islamarkaana ay ka faa'iidaysteen ma is cafiseen walaalihiinna ma cafiseen ha ii dhigina gacmaha weli ma ma is cafiseen qalbiga ma nadiifiseen ilaahay dartii ma u cafiseen kenyaawi dartii ma aha ilaahay dartii ma u cafiseen ilaahay waxaan ka baryay gacantaas aad taagteen maalinta qiyaama tii idiin doodo xuji burhaan idiin noqoto jannadii idiin geysa allah idinka yeelo gabaroobo walaashaad cafisa allah cafi ii dejiye gacmaha howlka imaraats hool ee ku yaala magaalada mombasa ayaa boqolaal qof oo soomaaliya oo badan dumar waxay u yimaadeen halkan ay dhegaystaan maxaadaradan oo uu sheekh kenyaawi oo meelo badan oo soomaalidu ay ku sugan tahay gudaha dalkan kenya soomaaliya iyo dalalka dibadda ka jeediyey
muxaadaradan cafi walaalka runtii ma aha mashruuc waa muxaadaro aan doonayo ummadda in qalbigooda aan ku mideeyo ummadda aan isugu soo celiyo ummadda aan cafi si ay isu cafiyaan runtii meelo badanna waan ka jeediyey waxaana iigu horraysay muxaadaradan cafi walaalka masjidu tawxiid labada kun iyo siddeedii tobankii magaalada kambala cariga yuganda waxaan ku xijiyey xamar oo aad ogeydeen marka meelo badanna runtii waan gaarsiiyey waana wadi doonaa biidni illaahi tacaalaa ilaa ummaddan inta aan la noolahee aan arkayo ay ilaahay qalbigooda uu mideeyo mar walbaana cafigu waa cizi cafigu waa sharaf cafigu waa dembidhaaf waa rido ilaahay cafiga waxa ugu horreeyo mirihiisa helaya waa adiga qalbigaaga ayaa nadiif noqonaya waad ku xasilaysaa xabiibka ayna dhahay sala allahu calayhi wasalam wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizan addoon walaalkii cafiya waxaanan cizi iyo sharaf ahayn ilaahay ugu kordhin maaye cafigu waa ciziye casiisiin allah idinka dhiga cafiya walaalkiin cafiya walaalihiin xiqdiga xasadka xumidana iska saara allah idin sharfo bootaan aad baan kuu salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaa ku weeliyey kulan diimeedkan sheekh maxamed ibraahim kenyaawi sheekh maxamed bahero oo ka mid a culammada magaalada mombasa ee afka kiswahiliga wax ku wacdiya islamarkaana isaguo laftigiisu ka hadlay iscafiska ahmiyadda ay ku dhex leedahay bulshada iyo weliba sidoo kale allah sidau u sharafay kuwa cafiyaa sheekh maxamed ibraahim kenyaawi oo lix sano ka hor bilaabay muxaadaradan ciwaankeedu yahay cafi walaalka ayaa waxa uu ka soo qabtay caasimo badan oo ka tirsan qaaraddan afrika iyadoona haatan uu soo gaarsiiyey magaaladani mombasa ee xarunta gobolka xeebta dad aad u fara badan ayaa halkani u yimid inay ka faa'iidaystaan muxaadaradani maxamed cabdi bootaan warbaahinta hystaa magaala xeebeedda mombasa